waxaa maanta halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii somalilan iyo ethiopia ee moyuga loodhanaya uu soo dhammaaday haddana muddo aada u dhow agreementkii la dhammayn doono taas guul ba ay tahay waxaa kaloo maanta aan ka shaacinayaa go-aan ay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ka soo saartay maktabadda dhaqanka ee masar oo la yidhaahdo egyptian cultural library lagu magacaabo laakiin kuna taalla hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somalilan waxaa jira oo dowladda somalilan ay aqoonsatay walaacyo amni oo halis ku ah qaranka sidaas darteed wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go-aansatay in lagama maarmaan ay tahay in si joogto ah loo xidho maktabadda dhaqanka ee masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowr iyo toddobaatan saacadooda go-aankan ma aha mid fudud laakiin badbaadada muwaadiniinteenna oo mas-uuliyad qaran oo muhiima waynu ognahay masar hubka ay kusoo daldashay dowladda muqdisho oo aan aaminsanahay inay waxyeelayso nabadgelyada iyo xasiloonida madaqada saas darteed waxaanu goosanay in library ku sheega oo runtii aanu aaminsanayn inay shaqooyin kala kaayeenna wasaaradda arrimaha dibaddu waxay qolaad rasmiga u dirtay dowladda masar isla markaasna ku wargelisay go-aankan wasaaraddu waxay ku wargelisay hay-adaha ay khusayso oo ay ku jiraan hay-adda socdaalka iyo hay-adda sirdoonka qaranka somalilan inay kormeer ku sameeyaan habsami u socodka xidhitaanka maktabadda islamarkaana la hubiyo in si nabad ah oo habsami leh loogu celiyo dhammaan shaqaalahaas maktabadda dalkoodii hooyo ee masar dowladda somalilan waxay ka go-aan inay sii wado xidhiirka saaxiibtinimo ay la leedahay jamhuuriyadda carabta ee masar si kasta ha ahaatee badbaadada muwaadiniintaynu iyo arrimaha khuseeya amniga qaranku waa muhiimad aada u weyn waxaana aaminsanahay in go-aankani yahay mid dani ugu jirto dalka iyo qaranka iyo madaqadaba waxaanu sii wadi doonaa kor joogitaanka arrintan waxaanu qaadi doonaa tallaabo kaste oo lagama maarmaan u ah amniga iyo wanaagga dalka cid kaste oo ku xadgudubta qaranka tallaabo adag ayaanu ka qaadi doonaa